barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e daad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaali com
dowr wanaagsan dhegaystayaal waaxada siddeed iyo tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku eegi doono kagana hadli doono dhallinyarada wax ka barata macadka magaalada gaalkacyo oo xarunkeed agab dhaqan ka dhex yagleelay gudaha jaamacaddaasi runtii barnaamijkeena waxaa qayb ka ahaa hidii dhaqan kaliya ma ahana in la aruuriyo sidoo kaleeto sugaanta oo dhallinyarada jaamacadda dhigata gudaheeda laga sameeyo barnaamijyo loo qabto lagu tartansiinahayo inay sameeyaan qof walba hal abuurkiisa uu kusoo bandhigo waxyaalaha uu hibada u leeyahay oo macnaha hal abuurka oo dhanka sugaanta ah lagana qoro qof walba waxa sugaantaha uu soo diyaariyo sida ay u kala horeeyaan
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacadda duhurnimo heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
cawaale aadan waad maqli doontaan intaynu barnaamijka ku guda jirno sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida
ruushka ayaa hadal aan macno samaynayn ku tilmaamay eedda ka dhankaa saddex-iyo tobanka qof ee u dhashay dalkooda iyo saddexda shirkadooda kale ee ku eedaysaan doorashadii sannadkii laba kun iyo lixiyo tobankii ka dhacday maraykanka isagoo ka hadlayay shirka arrimaha ammaanka lagaga hadlaya ee ka socda magaalada munikh ee dalka jarmalka halkaasoo sidoo kale ay ku sugan yihiin qaar ka mid a hogaamiyayaasha dunidu ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov uu su-aal geliyey cadaynta ay soo gudbiyeen waaxda cadaaladda ee maraykanka iyo xerbeegtida uu horkacayo robert muller ee arrintan baadhaysa muller ayaa si xoogan u iftiimiyey saamaynta ruushka ee siyaasadda maraykanka gaar ahaan dhinaca internetka boqolaal dada oo isugu soo baxay banaanbax looga soo horjeedo rabshadaha ka dhashay hubka isticmaalkiisa dalkan maraykanka ayaa isugu soo baxay gobolka florida ee dalkan maraykanka waxaan doonaynaa in aan noqonno dibadbixii ugu dambeeyay ee ka dhana isticmaalka hubka waxaa sidaasi sheegtay eme congaleses oo iyadu ka mid ahay dadkii ka badbaaday toogashadii ka dhacday toddobaadkan gudihiisa iskuul ku yaala gobolka florida kulankan banaanbaxa ayaa waxa uu yimid saddex maalmood kadib markii iskuulka daglis high school ee ku yaala gobolkaasi ay ku dhinteen toddoba iyo toban arday ahaa oo ka mid ahaa ardaydii wax la baranaysa emi afartan iyo shan kilomitir meel u jirta iskuulka toogashada ee ka dhacday ayaa dadka ay isugu soo baxeen si ay u muujiyaan carada ay ka qabaan isticmaalka hubka iyo sidoo kale dilalka sii fara badanaya gudaha dalkan maraykanka ee hubka uu sababayo
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoad joogtaanba dhammaantiinba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hibadiyo hal abuurka oo toddobaad kasta maanta kole aad ku dhegaysataan barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta ee laantan af soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxaa magaalada kaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o eda barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxauu idinkaga imaan doonaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa ardada jaamacadda gaalkacyo university ayaa dhowaan waxa ay bilaabeen in ay jaamacadda kusoo kordhiyaan hal abuur hidda iyo dhaqanka ah kaa oo dhallinyaradu ay fikirtay haddaba barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ah nuuriya cabdi cawaale iyo cabdulaahi bashiir cali labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada wax ka barata jaamacadda gaalkacyo university kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka bismillahi aad umaadsantahay cabdiwaaxid iyo dhammaan v o eda aniga sida uu cabdiwaaxid sheegay magaceyga cabdullahi bashiir cali kamid a ardayda jaamacadda dhigata khaasatan kuliyadda xanaanada xoolaha madaxna ka ah qeybta hidaha iyo dhaqanka ee ardadu ay leeyihiin ama ay kusoo bandhigaan hibooyinkooda hal abuurkooda marka koobaad waan soo dhaweynaya barnaamijka hibe iyo hal abuur ee idaacadda v o a ay noo suurtagelisay waan uga mahad celinaya marka labaad haddii aan ka warbixiyo sababta keentay in la sameeyo ama lagu soo biiriyo barnaamijkan hidaha iyo dhaqanka ah jaamacadda ama waxyaalaha ka baxa waxay ahayd in qeyb ka mid a hidihii iyo dhaqankii soomaalidu ay lahayd ay noqdeen kuwa sii dabar go-haya oo gobolka ama guud ahaan soomaalida kusii yaraanhaya ama aada usii hoos marhaya saas daraaddeed waxaa lagu qasbanaaday ama maamulka jaamacaddu ay kusoo kordhiyeen oo ay suurtogeliyeen in la sameeyo tiam hidi iyo dhaqan oo ardada jaamacadda ka dhex imaanhaya sidaas ayaa la sameeyey waqti aada usii horreysay ayaa la sameeyey markii la sameeyey waxaa u suurto gashay marka hore inay la sameeyo ayakii tababaro loo sameeyo oo waxyaalaha ay ka shaqey doonaan iyo guud ahaan waxyaalaha ay qaban doonaan laga siiyo fikrada guud si ayagoo ay kadib usii usii wadaan oo ardada iyo guud ahaan gobolkaba ugu sii fidiyaan sidoo kaleeto markii la asaasay tiamkaas waxay suurto gashay inay qaataan casharo taxana oo khamiistii jimcaha bixi jiray casharadaas waxay ku saabsanaayeen hidihii dhaqankii guud ahaan soomaalidu ay gaarka u lahayd oo ahaa hidiyo dhaqan runtii markii la fiirsho ay gaar u leeyihiin oo aada u ah muhiim ugu ah bulshada ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo habdhaqankoodii sida iyo wax u dhaqan jireen iyo siday u dhaqmi jireen iyo waxay isticmaali jireen iyo waxay xiro jireen iyo markay maadaama ay reer miyi ahaayeen waxyaalaha ay ku tiirsanaayeen guud ahaan noloshooda ay ku tiirsanayd waxay isticmaali jireen in casharadaas taxnaha la qaato oo dad khubaraah oo barnaamijkaas ku saabsan iyo casharo muhiim ah laga qaatay markii la qaatay kadib lasoo bandhigay qorshayaashaas oo ardadu ay sameeyeen agabkii uu lahaa hidiyi dhaqanku ama waxyaala la isticmaali jiray hadday yihiin dhar hadday yihiin kuwa wax lagu cuni jiray kuwa wax lagu cabi jiray iyo kuwii xoolaha loo isticmaali jiraba in lasoo aruursho gobolka guud ahaan meelaha ay ku dambeeyaan lasoo raadsho si dadka jiilka cusub ee soo kordhaya ay uga faa'idaystaan una arkaan magacyadooda iyo asal ahaan shayaashan iyo wixii loo isticmaali jiray
aada umaadsan tahay cabdullahi bashiir nuriyo waxaad ka mid tahay ardada jaamacadda sida uu cabdullahi sheegay hal abuurkan waxa uu ku yimid in dhalinyarada jiilka soo koraya la baro wixii hidda iyo dhaqan ay ulahaayeen gaar ahaan qeybaha dumarka hidaha iyo dhaqanka soomaalidii hore ma lagu soo bandhigaa jaamacadda
bismillaah aad iyo aada umahadsantahay cabdiwaaxid adigiiyo baada v o eba waa idin salaamaya waxaan ahay aniga ardayad ka tirsan jaamacadda g university khaasatan faculty of veterinary xanaanada xoolaha waxaan kawaxaan ka mid ahay tiamka hidaha iyo dhaqanka su-aashaadii weydiiso ahayd ma lagu soo bandhigaa waxa ay qabtaan hablaha micnaha haweenka waa lagu soo bandhigaa oo waxyaabo badan farshaxan waxyaabaha baalkii salladahoo kaleeto dhiilahoo kaleeto waxyaabahaasoo dhan sameynaya si aan uga kaaftoono bacda oo dhibaatooyinka ku keenta gobolkeena in nala siiyo waxyaabo aada u fiican oo aan ka baalki xeeto aan ka barano hidiha iyo dhaqanka in tiamkii dhalinyarada soo koraysa ay ay bartaan waxyaabihii hore lagu dhaqmi jiray waxyaabihii horeete dadki dadkii reemiya ay ku dhaqmi jireen sidii ay u isticmaali jireen siday muhiimka u ahayd iyo waxyaabaha hadeertaan saameynta ku yeeshay inaan la sameynin inaan dadka dhiirigelino inaan waxyaabo badan aan sameyno aada maasanta cabdulaahi maxaa adinkoo dhalinyaro ah oo dhigto jaamacadda gaalkacyo u doorateen hal abuur caynkaana oo hidda iyo dhaqana aad ku soo biirisaan jaamacadda maasanta cabdiwaaxidu sidaan hore u sheegaba sababta horta keentay waxaan aragnay markii la fiirsho sida ay uga baxday dowladda dhexe ee soomaaliya waxbarashada ubadka gacanta ku haysay in manhaj kala duwan oo wadamo kale qaarkood laga keenay ay ilmihii wax ku baranhayaan saas daraadeed aysan jirnin in la baro dhaqankeenii iyo dowladnimadeenii iyo dadkeena wax ay ku tiirsanaayeen guud ahaan saa daraadeed marka dhalinyar ahaan anagoo kaashanayna fikirka maamulka jaamacadda inaan keeno hal abuur noocaana oo aan ku sameyno suugaanta iyo hidihi dhaqankiiba qeybo ka mid ah in dib loo soo nooleeyo runtii barnaamijkeena waxaa qeyb ka ahaa hidii dhaqan kaliya ma ahana in la aruuriyo sidoo kaleeto suugaanta oo dhalinyarada jaamacadda dhigata gudaheeda laga sameeyo barnaamijyo loo qabto lagu tatansiinahayo inay sameeyaan qof walba hal abuurkiisa uu kusoo bandhigo waxyaalaha uu hibada u leeyahay oo macnaha hal abuurka ah oo dhanka sugaanta ah lagana qoro qof walba waxa sugaantaha uu soo diyaariyo sida ay u kala horeeyaan haddii loo baahdo dhowti in gobolka dad matelaan oo kaleeto oo dhanka uga qayb galaan sugaanta oo kaleeto loo qabanayo wadanka oo kale dad si ay uga soo baxaan aan uga helna halkaas ayaan sameynaa qorshe koowaad hal mar aan hadda kahor sameyna haddana qorshayaal cusub aa noo noo suurta galay marka dhallinyar ahaan marka waxaa nagu keenay inaan aragnay in afkii iyo dhaqankii iyo wixii gaarka bulshada soomaaliyeed ay u lahayd uu sii lumahayo anaa halkaas ka aragnay bulshada haddii dhaqankeeda uu lumo in dadnimadeeda iyo guud ahaan waxa ay laheydba ay meeshaas ka baxayaan si daraaddeed waxaan u istaagnay inaan aysan dhuminin dhaqankii iyo wixii ay bulshadani gaarka u laheyd oo ay ku tiirsaneed lana soo nooleeyo si ayada bulshada jiritaankeeda uu usii ahaado waxaan sidoo kale la kaashanaa tiam ama dhalinyaro aqoon-yahana oo gobolka ka jira oo madal cilmi baaris iyo aqoonsi waharsiga galmudug la yihahdo oo barnaamijyada riseejyada iyo waxyaala noocaasa diyaariya ayaa waxay leeyihin section ka mid a oo barnaamijka la yihahdo ururinta sugaanta iyo hidaha dhaqanka soomaaliyeed ayaga ayaa qayb nagu soo dhiirigeliya ayaguna qayb ka ahaa oo runtii aniga laftigoodna anagu arda ahaana aan qayb ka nahay oo la shaqeyno oo hadda ayaga laftigooda aan jecelnahay inay qorshayaashan hadda taagan ay nagala shaqeeyaan oo meel wanaagsan ayagana wax umarsiinahayaan
markaad aruurisaan oo qortaan xaggee ku qaydisaan si hadda tembrary ama kumeel gaara waxaan kusoo kaadinaa libraryga jaamacadda uu ay leedahay ayaa wixii bugaag laga qoro ama wixii sugaan laga diyaariyo ama agabkuba ay noo sii yaaliin si ka kumeel gaar ahaana ayna siisay jaamacadda librarygeeda ay yaaliin laakiin waxaa qorshuhu ku jira sida nimanka dhalinyarada ee madashu ay noo sheegeen inay samey doonaan meel library ah oo magaalada ku yaalla ama madxaf lagu keydiyo hidaha dhaqanka agabkiisa iyo guud ahaan waxyaalaha noocaas sugaanta wax laga diyaariyo qorshahaas ayaa ugu jira asagoo hadduu suurtagalo insha allah waxaan rajeynayna in asaga isticmaali doona hadda laakiin ku meel gaar waxaan isticmaalnaa library jaamacadda aadaa maadsantaha ee nuriyo haddii la barto qalabka hidaha iyo dhaqanka samayntiisa bulshada maxaa u faa-ida ah waa mahadsantahay walaal bulshada faa-iidooyin badan ayaa ugu jira waxyaabo badan oo annaka hadeertaan aan samaysan karno oo aan qaban karno oo aan awood u leenahay baa haddana si baa waxaa la isticmaalayaa waxyaabo waddan kale laga keenay oo haddana dhibaatooyin keenaya marka faa-iidooyin badan bay leedahay faa-iidooyinka waxaa ka mid ah in hooyooyinkii soomaaliyeed ee farshaxanadaha ee hamiga fiican u lahaa inay wax soo saaraan inay helaan inay wax soo saaraan oo waxooda loo iibgeeyo oo waxooda laga iibsado iyo inaan ka raysano waxyaabaha lakaga keeno wadamada shisheeye oo haddana dhibaatada noo keenaya oo sida backafiifka oo kale caagadahao kaleeto waxyaabahaas waan ka raysan lahayn sidoo kale dhaqanka in la barto waa wax muhiim ah oo waxaa ku tiirsan adiga qofnimadaadii dadnimo dadnimo ahaantaadii aa ku tiirsan oo haddii dhaqankaagii aad uu lumo waxaa lumaya gebi ahaan waxaad ahayd baa lumaya marka haddii dhaqanka la barto iyo waxyaa la barto waxaa hagaagaya oo xoog xoogeysanaya afki qofnimadii aad tahay ama wadankaagii oo baa xoogeysanaya marka waxyaaba badan baa laga faa-idaa oo faa-iidooyin badan bay leedahay oon halasoo koobi karin
aadaa maasanta cabdullaahi madasha dhallinyarada oo aad ka dhawaajisay dhaqankii iyo kasuko waxay aruuriyaan baa tiri qeybihii gabayada iyo murtiyadii ay lahaayeen dadkan goboladan degan maxaa arrintaa loo doorbiday xilligan
waa mahadsan tahay markale cabdiwahaad runtii kolley madashaan dad dhalinyaraha oo aqoon-yahanaha gobolka u dhashay ayaa asaasay markii asaaseenna barnaamijyo waxay arkeen inaan gobolkan waxyaalo badan laga qorinin hadday tahay cilmi baarisi laga sameeyo hadday tahay dadka hal abuurka ama murtida iyo abwaaniinta ahaa oo gabayadoodii aan la qorinin way gabyaan markay gabyaan wax ka dambeeya kaliya ma jiraan marka saa daraaddeed waxa lagu qasbanaaday in la helo wax cilmi baaris la sameeyo in wax laga qoro gobolkan iyo wuxuu ku tiirsan yahay iyo guud ahaan sida uu yahay noloshiisu iyo dadka murtida iyo hal abuurka leh in waxa ay soo jeeshaan la qoro ama la duubo cod ahaan iyo qoraal ahaanba loo kaydiyo si kuwa hal abuur kale oo ay niyaddooda ku jirta ay ugu dhiiradaan in ayaguna sameeyaan hal abuuro noocaasa runtii anoo ka faaideysanaya mashruucan qorshaha nimankaas dhalinyarada hadda ay wadeen ama tiimkaas madasha cilmi baarista iyo aqoonsi wadaarsiga galmudug waxaa hadda ka mid ahaa fikrad nin dhalinyar ah oo madasha ka mid ah uu soo bandhigay oo runtii barnaamijkan hadda ku magac ah oo la yidhaha hebeel hal abuur fikradiisa asaa iska lahaa laakiin kuley manaha inuu baxo ama la hirgeliyana aan rajeynayno hadduu ilaa mawiiga soo socda dhammaadkiisaba inuu ka suurta galo magaaladan oo lagu soo lagu soo dhaweynayo qof kastoo hal abuur leh iyo qof kastoo hibo gaara ama talent gaara leh inuu meeshaas kusoo bandhigo marka runtii waxaan filayaa in koley v o dan ay nagala soo qaybgeli doonto hadduu ilaahaydo aadamasta cabdulahi dhalinyarada fikirkan ma iyagaa hal abuuray mise cid kale ku beerta
runtii dhalinyaradu ayada ayaa hal abuuray sababtoo ah dhalinyarada in badan baa waxaa lalahaa waa madaxdii mustaqbalka ama waxyaalaha lamidka ah laakiin waxay ogaadeen dhalinyarada soomaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan sanadkan inay yihiin ayagu madaxdii maanta aysan madaxdii berito ahayn marka wax kasta oo u baahan in laga fikirayo wax kasta oo la qabto larabo u baahan in la qabto ayaga ayaa go-aansaday inay u istaagaan fikradana waxay ka timid dhalinyara dadka weliba qaybta waxbaratay oo aqoonta leh ama hadda ku dhex jirta aqoontii ayaga ayaana soo hal abuuray waxaana rajeynaya inay ka guul gaaraan hadduu ilahay nuriyo hal abuurra cusub oo aad kusoo kordhiseen hidihiiyo dhaqanka gaar ahaan qeybta jaamacadda ma jirtaa
n qeybta jaamacadda waan- waxyaabo badan oo la- lagu soo kordhiyo way jiraan n inkastoo oo dhalinyarada dhalinyarada n dhalinyaro way soo fikirtay laakiin waxyaabo oo badanoo waxaa jiraan oo sida inaan soo aruurino agabkii iyo waxaas aan soo soo- soo- waxyaabo la sameeyey annagu gacanteen aan ku sameynay oo inaan keenno dhalinyarada n jaamacadda dhigata gabdhaha sidoo kaleeto waxyaabo ayaga sameeyeen inaan kusoo kordhino meeshii aan keenno oo aan ku meeshii qaybtii loogu talagalay in lagu kaydiyo aan ku sharaxno n waxyaabo kaleeto sidoo kaleeto n dhalinyaro kaleeto oo naga tirsan ay keeneen oo sida gabayo iyo waxyaabahaas oo kaleeto way jiraan n waxyaabo badan aan kusoo kordhinay oo waxyaaba gacanta laga sameeyo farshaxan- farshaxanada ayaa jira oo dhalinyaro badan ay ku dhiiradeen inay sameeyaan taasoo ay gala jeedaan inay berri ka maalin ay tusaan kuwa soo ge- socda ama ardada waxbaranaysa ee soo socota in ayagana ku daydaan ay ay ogaadaan inay leeyihiin waxyaabo horeeto hore u jiri jiray waxyaabo ay samaysan karaan ayadoo warshad la aadin ayadoo dal kale laga soo baryin waxyaabo badan oo la samayn karo sida een, inay dhiilo samayn karaan gabdhihii jaamacadda dhiganaya waxbarasho kaliya ay- aysan buug iyo qalin kaliya aysan inay samayn karaan raradii iyo geedigii inay wax kasta ay samayn karaan inay een, ka- ee, ay ay heli karaan kal iyo mooye iyo wax kasta oo laga heli karo geedahooda iyagoo warshad iyo midna aan aadin waxyaabo badan oo markaa sida ee, soo sheegoo kaleeto gabayadoo kaleeto way jiraan iyo waxyaabaas farshaxanada ee cabdulaahiyo ugu dambeyntii ee hal abuurada dhalinyarada ku jira halka ay kusoo bandhigaan ma jaamacadda iyo dhalinyarada madasha oo keliya mise waxaa jira goobo kale oo hal abuuradooda ay kusoo bandhigaan runtii waxaan filayaa een, horta may jirnin een, waana sababta dadka marka hadda la fiirsho eh, hal abuurka gobolka uu ku buuxaa wuuna ka bad- ku badan yahay haddana may muuqdaan in eh, hal abuurkoodii uu markasta la arko oo bulshada ay wada- ay ka faa'ido Een, waa taas sababta keentay inaan ku dhiirano inaan u sameyno dhallinyaradii meel ay kusoo bandhigi karaan wax kastoo hal abuura ay leeyihiin ee, oo ay ay kusoo kusoo bandhigi karaan oo runtii een, aan ka bilownay marka koowaad ee ardada jaamacadda dhigato kaleto inaan tiimkan ay u sameeyaan een, in qof walba ee, hibada uu leeyahay ama uu, een, hal abuurka uu leeyahay uu kusoo bandhigo kadibna aan la wadaagnay bulshada kaleto ama aqoonyahanka gobolka dhallinyarada ah oo ayaguna hadda ku dhiirada inay barnaamijkaas sameeyaan een, oo asaguna hadda meel fiican maraya hadduu ilaahay idmo aan rajeynayno haddii barnaamijkaas een, qaybtiisa koowaad ay qabsoonto ay soo bixi doonaan hal abuur aad u tiro badan oo gobolka ku qarsoonaa oo dhallinyaraduba aad- aad fahmaysid markii goobaha qaarkood aad- aad aad aragtid dhallinyaro hal abuur leh haddana aad- aadan arkaynin oo awaaniinta gob- een, waaweyn a- a- isleedahay mararka qaar way u dhigmaan haddana aysan muuqanin ee, sugaantoodii sababta keenaysa way qarsoon yihiin cid ka soo saartay la yihiin marka waxaan rajeynaynaa inaan cid kasta oo hal abuur leh aan kasoo saarno waxaa qalbigooda ku jira inay een, soo bandhigaan waxa een, qalbigooda ka guuxaya loona suurtogeliyo een, meesha ay kusoo bandhigi lahaayeen iyo siday usoo bandhigi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigeen in loo keydiyo ugu dambeyntii nuriyo dhalinyarada maxaad usoo jeedin lahayd een dhalinyarada waxaan usoo jeedin lahaa in ay wax qabsan karaan in ay samays inay le- leeyihiin ayagoo warshad ka maarmaya siiba waxaan ku dhiiri gelinayaa hablaha soomaaliyeed dhalinyarada weliba gabdhaha dhalinyarada ee waxbaranaya inay waxbarashadooda buog iyo qalin kaliya aysan ka dhigin ay hidihii iyo dhaqankii dhiilihii tolaan raaradii tolaan kabdihii tolaan wax kasta ay sameeyaan si looga maarmo waxyaabaha ah, dalalka shisheeyana lakaga keenayo oo haddana dhibaatooyinka xoolaheena u keenaya oo dadkeena u keenaya oo waxyaa gobolkeena iyo geedaheena dhibaateynaya inay ku dhiiradaan inay sameeyaan gacantooda wax ku sameeyaan sidoo kale dhalinyarada waxaan ku dhiirin lahaa dhalinyarada inay mus- inay ka fakeraan mustaqbalka wadanka inay wax qabsadaan inay nabadda ka shaqeeyaan inay markasta horumarka iyo iyo iyo iyo ku dhiiradaan waxqabadka inay iska daayaan qabiilka inay iska daayaan kala qoqobnaanta inay xo- ka- xubaatada cal- iska saaraan inay u midoobaan sidii wadanka aan u hagaajin lahayn wadankeena aan ugu midoobi lahayn inuu noqdo wadan iftiimaya ummadana kusoo hirato aad iyo aad aa u mahadsantihiin v o eda iyo cabdiwaaxid idinkana waa idiin mahad celinaynaa fursada qaaliga ayna siiseen maanta ee dhalinyarada aad siiseen marka haddii waxyaabo badan oo dhalinyarada sida hadda barnaamijkan korata aniga waan la socdaa v o eda waan dhegeystaa barnaamijkan waxyaabo waxaan arkaa aan isdhehaynin dhalinyaradu ma samayn karta haddana waxaan arkaa inay ku dhiiranayaan inay meelo badan qof kasta hel abuur wax kasta uu soo bandhigayo marka waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaya v oda annagana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan inaan ku taxnaan doono intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa barnaamijka gaalkacyo idinkaga soo jeedinayey anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa intaynu barnaamij midkan la mida dib ugu kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisaa
cabdiwaaxid macalin isaaq aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo ayuu kaasi ahaa halkaasi aad nagala socotaanna waa barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada maanta markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi sbain habeenkii xalay ahaa kulamo doora iyo shalayba ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lasbalmas oo guurigeeda ku ciyaaraysa goor hore oo shalay ahayd ayaa labiiyo hal waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee safiya kooxda barcelona oo iyana magaalada kooxda ay baar ku ciyaaraysay ayaa waxaa ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo kusoo gabagabooday laba gool iyo waxba hase ahaatee e qaybtii hore ee ciyaarta ciyaaryahan louis suares ayaa kooxdiisa barcelona gool u saxiixay hase ahaatee qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay kooxda kubadda cagtay barcelona waa laga gacan sarreeyey oo weliba banoonigii qurxoonaa iyadu ay soo bandhigi jirtay ayaa lagu callaqay waxaa xusid mudnayd in ciyaartoyda kooxda kubadda cagtay barcelona ay u muuqdeen kuwa difaac galay hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii ay maraysay daqiiqadii lixdan iyo lixaad ayaa ciyaaryahanka la yidhaahdo olilena waxaa loo taagay calaamadii labaad oo jaallo ah waxaana loo raaciyey calaamada guduudan ciyaartana waa laga saaray kadib markii ciyaaryahankaasi uu ka carooday kubad laga dhigay mid kamid a ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee baar isla markaasina caro darteed uu kubadda si qaldan oo anshax xuma ah uu u tuuray taasina waxa ay keentay in ciyaaryahankaasi garoonka laga saaro sidoo kale waxaa garoonka laga saaray tababaraha kooxda kubadda cagta ee baar oo isaguna habdhaqankiisu aanu wanaagsanayn waxaana gebi ahaanba umuurahaasi oo dhan loo aaraynaya macalinkai kooxda u aada uga carooday sida uu garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay ula dhaqmay isagoo loo arkayay nin ahaa in uu u xaglinayay dhinaca kooxda kubadda cagta ee barcelona marka la eego qaladaadkii ay kooxdiisu galeen iyo sida uu jaalayaasha ugu daldalayay dhinaca kalena aanuu markaasi kubadda u dhigaynin marka kooxda kubadda cagta ee barcelona ay fowl ku gasho ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee baar si kastoo itahaba waxaa kooxda kubadda cagta barcelona sagaashankii daqiiqo ay ku badisay laba gool iyo waxba ciyaaryahan jordi alba ayaa gool aada qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona sidoo kale waxaa xusid mudan in goolhayaa kooxda kubadda cagta ee baar oo isagu ahaaba nin u muuqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa garoonka maadaama kubado badan oo kooxda kubadda cagta barcelona ay dhalin kartay uu ka difaacay weliba ciyaaryahan leonel messi dhinaca kalena kulamadii kale sbain ee dhacay habeenkii xalay ahaa waxaa kamid ahaa alaves oo gurigeeda ku ciyaaraysay deportiva la carune ay ka badisay hal iyo eber ayaa alaves guusha ku raacday malagana gurigeeda lagaga badiyey oo waxaa ka badisa kooxda kubadda cagtay valencia labii hal ayaa lagaga badiyey halka dhinacaasi iyo wadanka talyaaniga dhowr kulan oo la ciyaaray kooxuhu ay sidan u kala badiyeen udineysa gurigeeda lagu garaacay roma ayaa labii eber kaga badisay kieva verona labii hal waxay ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee kalyari halka janawa ay dardartay kooxda kubadda cagta ee inter milan oo iyadu maalmahan aada moodayso inuu hoos u dhac ciyaareed ku imaanayo dhinaca wadanka ingiriiska shalayto iyo xalayba lama ciyaaren wax ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska oo koobka f a kaabka ayaa la ciyaarayay shafal wednesday ayaa swansity eber iyo barbareejaha la gashay dabcan lugta labada ee lasugu imaan doona labadaasi kooxood oo lagu ciyaari doono guriga swancity wasbermajalbian gurigeeda laga badiyay southampton ayaa labiyo hal ku qabatay halka kooxda kubadda cagtae brighton hof albian ay saddex iyo hal kaga awood ugu awood sheegatay kooxda coventry city manchester united waxay labiiyo waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta hellasvill town waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yidhaahdo bogba ay ishayaan macalinka hose marino islamarkaasina aada moodo ciyaaryahankaasi macalinku haatan inaan isku wanaagsanayn oo marba mar ka dambeysa ciyaaryahankaasi uu qadka kasii dhacayo qaabka uu ula dhaqmayo marka la eego tababare marino ciyaarkankaasi laguma bilaabin ciyaarta islamarkaasina lama keenin kursiga kaydka walow macalinku haatan uu ku andacoonayo in ciyaaryahanka uu dhaawac soo gaaray oo aanu ogeyn xilliga uu soo laabanayo hase haatee warbaahintu waxay tilmaamayaan in xurguf weyne ay soo kala dhex gelayso macalinka iyo ciyaaryahan bogba kulamada kale ee maanta la ciyaarayo koobka efe kabka waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa waxay tegaysaa rochdel oo kooxda kubadda cagta ee rochdel ayay gurigeeda ugu tegaysa halkaasi ayayna kula ciyaari doontaa halka wadankaasi talyaaniga kulamo doora layskaga hor imaan doono oo dabcan aada u xiiso badan kulamada maanta laysku helayo waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee torino ayaa yuventus waxay kula ciyaareysaa magaalada torino oo guriga torino ayaa lagu ciyaaraya waa ciyaar derbi oo laba kooxood oo isku magaalo ka dhisan ayaa halkaa isku hirdinaya benevento oo korotone ayaa u imaaneysa bolonia sasuula ayay martigelinaysaa napoli sbal ayaa soo booqan doonta atlantana ee fiorentina ayay wada ciyaari doonaan halka ac milan sambadoria imaaneysa oo garoonka sansira stadium ayaa labadaasi kooxood isku qaban doonaan dhinaca iyo wadanka spain kulamada la ciyaarayo maanta maxaa ka mid a waxaa koo daysdari doona kooxaha real sociedad iyo levante atletica madrid atletica bilba ay soo dhaweyneysaa sbaniolna falan real ayay iska himareen doonaan halka kooxda kubadda cagta real batisna ay gurigeeda ku martigelinayso kooxda real madrid oo faraxsan oo ka imaaneysa guushii ay kasoo qaadatay kooxda b s g kulankii horyaalka champions league ee toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa lagu ciyaaray garoonka benabeyo ee magaalada madrid dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga taatan ee kulan dambe waa mascadooda la sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahy dhegeystayaal waryahayaga maxamuud mascade oo xubintii ciyaarahayna la socodsiinayey gabagabadii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii dhownahay aynu ku wada nasanna markana heesta habboon iyo weliba codka fanaanka cawaale aadan
codkaasi macaan ee cawaale aadan idaacaddeenna ayaan uga sii tegaynaa bashiir abikar ayaa dhinacii barnaamijka soo saaristiisa iyo iskuduburidkiisa noo waday sidoo kalena halkan waxaa idinkala socodsiinayay anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jacfar iga raalli ahaada waa cabdixakiim maxamuud shirwace intaanu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
ninatiya yataabaa nasiib hooda kaashaday